dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay digniin cusub oo ka soo baxday dowladda britain oo uga digtay safar in muwaadiniinteeda ay ku tagaan soomaaliya gaar ahaan muqdisho oo ay dowladda britain sheegtay in kooxo argagixiso ah ay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in britain ay xaq u leedahay inay u digto muwaadiniinteeda balse aysan dhinaca soomaaliya saameyn ku yeelanaynin amniga wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdulaahi ciilmuga xirse oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaan ugu horreyn weydiiyey sida dowladda u aragto hadalka ka soo yeeray dalka britain wallaahi de xukuumadda britain waa waa dowlad xor ah oo dowlad weyn weeye xaqna way uleedahay sida duwalka kale inay u sheegaan wixii khatara shacabkooda laakiin xagganaga saameyn weyn kuma laha oo waad ogtahay baryahanba in xaalada nabadgelya ay soo hagaagaysay nimanka la yidhaahdo al-shabaab ama nabaddiidkana annaga de dagaal baa naga dhexeeya oo niman hadda aan isu ognahay weeye dhulka inta badanna waan ka horeynay oo hadda conventional oo dagaal ma sugayno ay foolfoolna usoo qaadaan laakiin arrinta qaraxa iyo dee isla xiriirta terrorismka oo isolated incident ah oo gaargaar u dhacayay waa arrimo dhaca weeye weli average bishii mar ah muxuu ahay waa nasiib daro de dad muxuu ahay nafti halliga waxa ay samaynayaan weeye laakiin shacabka iyo dowladda iyo saameyn kuma laha wadanka ganacsigiisii iyo shaqadiisii si furan bay usocotaa securitygiisuna waa tight intelligencgaasna ma hayna anagu hadda hayaan britain muxuu ahay qaarqudanadu muxuu ahay waan ognahay inayna khatartii ayna naga dhamaanin oo muxuu ahay taa diyaar baan unahay waa ognahay wasiir ma cusba in la yidhaahdo qarax baa ka dhacaya magaalada muqdisho maadaama falal argagixiso ay kusoo noqnoqdeen soomaaliya laakiin arrinta u baahan in fiiro gaara loo yeesha ayaa ah dowladda britain xilligan oo magaalada muqdisho ay nabaddii kusoo noqonayso oo dowladdii ku faanayso oo shacabkii iyo ganacsigii ay dib usoo noqonayaan inay digniin noocana soo saarto ma aha wax fudud waxaa laga yaabaa inay xog badan ka hayso weeraro kusoo food leh meelo ka mida magaalada muqdisho oo xarumaha dowladdana ay ka mid yihiin ma la xiriirteen oo si aad xogtaa u heshaan oo idii anfacdo si aad uga hortagtaan maya haddii uu jiri lahaa macnaha wax official ah oo oo dowladka dowlada xiriir ah ma jiro inta hadda ogahay oo nala soo sameeyey duwalkuna badanaa way sameeyaan ama toos bay uhadlaan ama safaaradooda ay usheegaan wixii muxuu ahay khatar oo markaa ay isleeyihiin shacabkooda dibadaha jooga in naseexa looga dhigo ma anaan sheergarayn xukuumad ahaan annaga britain in muxuu ahaaye uu jiro wax muxuu ahaaye soo socda oo oo maaragtay la og yahay oo la dhihi karo ha loo iclaamiyo xukuumad ahaan khatar soo socda marka dowladda soomaaliya laamaheeda ammaanka iyo madaxdeeda qorshaha ma ugu jirtaa inay ka wada hadlaan hadalka britain kasoo yeeray iyo waxa dabcan khatartaa ay sheegaysa ay noqon karto si haddiiba ay jirto arrin aadan ogeyn oo britain ay og tahay aada uga hortagtaan oo aada ugu diyaar garowdaan o arrin oo hada badanaa waa taan wada shaqeynta ugu badan baan leenahay britain iyo dowlado badan oo lamid a hase yeeshee waxna waxa weeye go-aan ay dowlada iskeed u gaadhin oo oo hadda kan oo kale marar badan buu maraykanku iskeed u yidhahdaa dadka ha aadin halkaas ingiriisku waa yidhahdaa maalin dhaweed waa ka lahaayeen hargeysa laba bilood ka hor lama aadi karo wax ka dhacay waqooyi ma hayno haddaan mitaal kuu sheego waana kii la yidhi qof joogi kara halka aadi kara male waxaan u qaadanaynaa de dal xaq u leh oo weyn oo xaq u leh inuu yidhaahdo shacabkiisa u digo khatartu maxay noqotaa ama mid runa ama mid box aho maaragtay false ah iyo noqotaa marka taasna waxay ku xiran tahay sourciga marka annaga xukuumad ahaan wax iska bedelay muxuu ahay wanaagga soo badanaya ee nabadgelyada shacabkanagu dibada iyo gudaba uu maaragtay ku helahayo kalsooni dheeri ah in xukuumadda dadaal badan ay u samaysay in amnigii ay sugto waxba iskama bedelin su-aasha ugu dambeysa oo dabcan ka yara duwan arrintan aan ka hadlayna haddaan ku weydiiyo shalay waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii looga hadlayay garsoorka soomaaliya talooyin baana ka soo baxay dowladda ahaan talooyinkaas soo baxay ma aqbasheen mise waxaa jira qodobo weli aada u baahantihiin ad eeg eegtaan oo madmadooda inkaga jiro hadda may ka hor intii aan shirkaa la aadin waa qodobada dowladda muhiimad ahamiyadda ugu badan ee prioritiska la yidhaahdo ayay lixda qodob ugu jirtaa marka iyagana guddi baa loo saaray sidii ay wada shaqeyn loogu samayn lahaa xukuumadda judiciaryga a muxuu ahay dhexdooda ciidankan law enforcementiga booliiska loo yaqaano iyo usluubta muxuu ahaayey shacabkiina u ogaan lahaa waxa u dhexeeya marka waa arrin mar dhawaad ogaan doonto xukuumadda go-aanka ka gaadha laakiin kama rabo inaan ka hor dhaco kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdulaahi ciilmo uga xirsi oo qadka taleefonka magaalada muqdisho iigu waramayey